baaldigay xaaladdiisuna hadda aad way wanaagsan tahay maalmihii ugu dambeeyey dagaalayay ka jireen laakiin hadda way wanaagsan tahay amnigiisuna waa boqol boqol adooguna waa badan yahay daankii cadowga ahay ayaa magaaladan badan xirtay shacabka dhanayna waa ka qaxeen oo ayaga ayaa shacabkii kaxiyey shacabkii kama joogaan laakiin waxaa odanayaa shacabkii inay magaalada kusoo noqdaan waxaa u yimid ciidamadoodii waxaa u yimid dadkoodii macawisheeda waxaa u yimid dowladoodii waxaa odsan inaanay dib ugu soo noqdaan deegaanka bal xaaladda guud haddii aad ka waranto wax iska horimaada miyaa ka dhacay markii aad la wareegeyseen deegaanka
jamal iska horimaada ka dhacay sidaad og tahaybo nimanka cadowga ah dhowr toban sana deegaanka xadeysteen oo ku weyna madaleen guri kasto maqaayad kasto iyo dowboodiisana waxay ka dhagteen geed oo difaaci ah geed kareejaay ah waa lagu dagaalamay sabtigii horaa lagu dagaalamay ilaa intaas waa lagu dagaalamayay magaalada markaan soo hareereenay shalay magaalada markaa la wareegeynana waxaa bada yaraa ka dhacay magaaladii miinooyin ayay ku aaseen miinooyinkii waan ka bixinay xabdu mahadsan ilaahay anagoo markaa waxba nagaarnaa miin ka bixinay magaaladana qabsanay laakiin magaalo cadow degnaay inta firtayo goobka badan yahay oo aad daaweysid saldhigooda markii anfina waxaa yaalo adaaweysid oo aan laga sheekey karin ayay meesha ku haayeen dadka shacabkana aad ugu dhibaatoonayeen waxaa dagaalada social media anaa ka aragtay ninka lama dhaqaanayo waxaa dadka batariyaasha qarax ku sameynayeen fidoyinkii qarax ku sameynayeen marka magaalada magaalo istraatiiji oo ahay shabaab gacantoodana waa ka baxay meelaha kale ay ku dhiman yihiinna beelidaa jirin waxaa rajeynana inaan ka furayno marka waxaa rajeynaynaa caruurta hadda dhalanaysa kuusoo karaayo in looga sheekay gooda qolo shabaab u dhahayaa jir jirto cadow oo dadka daraynaysa qaxinayso taariikhdayna duldekaa rajeynaynaa beelidaa jirin waxyaabaha aan laga sheekeyn karin ee deegaanka aad sheegtay inay ku hayeen haddaad isdul tagto maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah saldhiga markii la tago waxyaabo oo oo aniga hadda aan ka sheegi karin ayaa lagu arkay laakiin dadka kale shacabka ayaa igu sheeg doono marka nimanka cadowga ah ee sheeganaayo inay maatin oo ku gambanaayo diinta oo diin aan ku lug lahayn waxyaaba ay dadka ku hayeen waxyaaba aada fafurtii looga yaqiiqsoodo oo qof kasta oo damiir laka danqada waaye waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan nimanka cadowga waa jabeen waxaan ka codsanayaa inay ayagana daba kacaan biyaha ka daba qaataan geedaha ay ku dhuumanaana looga daba jabo marka waa jabeene inta dhimanna inaad faraacsiino shacabkan inuu soo baxan ka codsanaya insha allah maxaad khasaaraha inooga sheegi karaysaa markii aad deegaanka la wareegeyseen maadaama aad tiri iska horimaad ayaa ka dhacay
khasaaro wuu jiraa sababtoo mar haddii ciidamada dagaalamaya dhimashyada ah way jirtaa laakiin khasaaraheedu aada u yaryahay runtii intee gaarsiisanya markii aad doodka ay qodeen meelaha ay ku duugeen doodkooda markii aad aragtid ee anaga xaggeena khasaaraheenu wax la sheegi kara ma aha sababtoo anagu waxaan ahayn dad u dagaalamaayo dad xaq udur u dagaalamaayo dadka nabadgalkana way shahiideen kuwa dhaawaa isbitaalada ku jirna waxaan ilaahay ugu rajeynayna inuu dhaqsa wadaalo ilaahay bogsiiyo laakiin qofkii ku dhintay nimanka al-shabaabka ee khawaarijta ah waa shahiid
waya lambarka ma noo sheegi karaysaa taliya
ma shay waa dareemi kartaa hadda anaga tirkoob saxa oo ayaga dhankooda ayano laakiin anaga waxaan soo gaar wax aad u yar waayo waa gartay wax aada u yar marka waa tiro toban ka yar labaatan ka yar intay noqon kartaa may aada u yarta aada u yarta wax la sheegi kara maa magaalada lagala wareegi tiraafiyada leegka u qodnay ayaada intaad shirteen ee xaggeena waxaa soo gaaray waa wax aan maakin oo waya waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo waxaa soo baxay warar sheegaya in al-shabaab ay gaadiidka isaga kala guusho gobolada ay ku canshuuri jirtay meesha ay xarun muhiima u ahayd ma noo sheegi karaysaa muhiimadda ay kooxda u lahayd iyo dhaqaale ahaan waxa ay ugu fadhisay kooxda deegaankani masaajidka caligaduud ee ay la wareegeen ciidanka dowladda
kucanshuuri jireen gaadiidka tnka ama diijiga lacag gaaraysa kun doolar waxay samay jireen shacab ku dhibanaa jira waxay samay jireen gaariga in la dejiyo raashinka saaran ama bagaashka saaran ama barada saaran in la dejiyo dhulka lageeyo ayagoo qolo kaloo shabaab uu xoogsato uga dhigay oo inta la baaro raashinkan badan lasoo saaro shacabkii maanta maraayay iyo shala maraayay way noo duceynayeen waxay ku qaadan jirtay inay maalin joogaan marka shacabka inta xamalka soo baxaanay maalin gudood kagahan gaabkacayo marka waxa waay ilahay ama aqbala shacabka masaakiinta ay ku dhiban ay ducada ay loo duceynayaan marka magaalo ay ka samay jireen waayo maalinta ka samay jireen qolka mutulaada kuma jiro magaalo ka samay jireen waayo marka haddii mar cad ka baxay cadowga khawaarija al-shabaab iyo cadowga gacantooda ka baxay waxa waaye meelo kale ma si joogi karaa sababtooda dhaqaalaha ay u fangareeyaan mooryaanta shaqada halkaa ayay ka samayn jireen waa gartay waxaa sidoo kale warbaahinta ay tabinaysay in diyaaradaha droniska ay qayb ka ahaayeen marka ayaa idinka caawiyey weerarada droniska howlgalladaani shabaabka aad kaga soo horjeedeen
runtii shabaab drones waa halkiisa waxay ka sameynayeen magaalada muqdisho inkastoo aanan haysanin internet oo dhulka ay joogaan oo kala baahan yahay waa ka xumahay dadkii masaakiinta ay ku xasuuqeen soobe inta badan allah naxariisinta dhaawacantana allah caafiyo marka drones iska dhaafay wax kasta oo loo heli karo meelkan in loo adeegsado dalka looga fureeyo ayaan codso lahayn marka way jiraan diyaarada nala shaqeynayay oo xogaha informationaka nagala shaqeynayay wadamadaas kuwa ay yihiin manoo sheegi karaysaa
wallahi saaxiibadeena naga shaqeynayay waayahay tallaabada kale ee idiq qorshaysan ee aada dooneysaan inaad qaadaan maxay tahay deegaanka waxaan ka codsanayna horta inay deegaankooda kusoo noqdaan deegaankoodu waa xor waa nabad dowladooda waa joogto waxaan inaan taatuleen siino sababtoo deegaanka waa ka maqnaay waxbarashada way ka maqnayd caafimaadka way ka maqnayd dowladooda way ka maqnayd wixii oo dhan waan soo celinaynaa oo maamulka gobolka ayaa nala socda laakiin deegaanka maamulkiisa nala socda qorshaheena labaad waa qorsho ciidan laakiin inta geed kamid ah ciidda soomaaliya ku jira anaga shabaab waa ka daba tegaynaa waan ka xoreynanaa biimilaan jirin